ugu dambayntii ugu tagnay deegaankii uu ka deganaa dhanka galmudug ayadoo xoogaa dibudhaca jiray oo farsamo oo la xiriiray in la saxo arrimo dhanka amniga xooga la xiriiray waxaa dhacday hannaankii iyo maqaamkii aan ugu taragallay si mas-uuliyad darra ku jidho inuu ra-iisul wasaaruhu u diiday wuuna yidhi anugu hannaana raaci mayo umana socdo inaan isimmo u diyaarsanaa iyo odayaal iyo waxgarab aan la kulmee iyo dad su'aal ay weydiinaya waxaan u socda waxa weye dhallinyaro meel iigu diyaara inaan dhex galo dhallinyarada inuu dhex galo oo la hadla annagaaba diyaaru ahayn jadwalkay ku jidhaa laakiin sida uu maamulay waxay ahayd si ay ka muuqatay runtii aysan ka muuqan mas-uuliyad ra-iisul wasaarenimo waxaanan leeyahay ma ahan xasan cali khayre waa saaxiibkay shakhsiyan aniga laakiin ra-iisul wasaare soomaaliyeed oo dowladda federaalka ee soomaaliya waaynu ognahay maantay xeerka ay marayso meeshii laga keenay in lagu jiro geeddi socod aad u qodxa badan oo loo baahan yahay dad mas-uuliyad dheelitirane ka muuqato oo ka gudbiya meesha maanta ay joogto oo u gudbiya dowladnimo haddiise aan aragnay wixii maanta ilaahayna tusay waxaan maqli jiray cimrigaago dheeraada geel dhalaayana waa ku tusaa maanta wixii aanu aragnay waxay ahayd wax u baahnaa dad badan oo soomaaliyeed maaha reer puntland dad badan oo soomaaliyed nala arkaan